marka qaybta labaadna waa qalbul isnaad waa sanadkiioo la rogo oo kolkaa xadiidkani sanadkii uu lahaa intoo laga qaado ayaa mid kale la saaraya sanadkii kaasi uu lahaana waxaa la keenayaa kii kale labadii xadiid baa labadii sanad laysu weydaarinayaa sidii laba shaadh oo laba qof ay kala bedesheen oo kale waaba sidii waxaa sishay buu dhi liljucfi wa ahli baqdaad sidii ka dhexdhacday bukhaari markii uu yimi baqhdaad uu soo gelay bay ahlu baqhdaad usii diyaargaroobeen toban nin bay u dhiibeen toban xadiid markaa xadiid walba sanadkiisiina waa laga qaado sanad kalea loo dhiibay markii lagu dul akhriyay mid walba garan maaya buu markii dadkii dhegaysanayay caqligoodu iska gaabnaa way ku qayliyeenoo waxay yidhahdeen war waxba garan maayo culimmadii waxay yidhahdeen u kaadiya dabadeedna kolkii ay dhammeeyeen boqolkii xadiidba nimankii akhriyayay ayuu sidii ay ahaayeen isugu soo wada xidhay dabeed fadligiisii iyo cilmigiisii baa loo qiray halkaasaana looga hadhay oo markaa uu ku qaatay tilmaanta ah xadaami fi lxadiid liqasdi lkashfi baanay u jeedeen si ay u muujiyaan markaa in uu yacnihii qofkaas xifdigaa leeyahy oo bal xifdigiisay tijaabinayeen waadcanuu lah aqaruu lilbukhaariyi bilxifdi waadcanuu lah oo aanay u hogaansameen xifdigiisa waxaa haddaba jirta in qabla infidaadi lmajlis intaan meesha lagu kala tegin in xadiid waliba siduu ahaa lagu celiyo ayaa lagama maarmaana kolka qasdulkashfi loo jeedana tanbiih fii kayfiyati naqli alxadiidi asaxiixi waadaciifi bikayri sanad halkan waxa uu ku sheegayaa tambiihdan iyada ah xadiidkii daciifka ahaa iyo kii saxiixa ahaa marka iyaga oo bilaa sanada la warinayo habka loo kala warinayo matalan haddii uu xadiidkii yahay mid saxiixa oo la warinayo habka loo warinayo haddii uu daciif yahayna habka loo warinayo markaasaa waxau uhi waa naqlu rarid lisaxiixi u sugnaatay duuna sanadin isagoo bilaa sanada bisiiqati ljasmi siiqatuljasmi ayuu ahaaday ka qaalo weeyaan ee faqtadi dayo oo culimmada fannigan ku dayo waxa waaye wakayruhu wixii aan markaa saxiixa ahayn haba daciifkiiye mumaradun siiqatuu mumarada siiqadiisii waxay noqonaysaa mid ah siiqatu tamriir kawanada waxa soo arooray huwiya waxa la wariyey wa jaa'a can innabiyi waxa ka yimi intanoo dhan sidaasaad ku warinaysaa in xadafto sanada haddii aad sanadka goyso haddii aanad sanadka goyna dee waaba la garanayaa ninkii sanad yaqaanihi inuu sanadkani saxiix yahay iyo inuu daciif yahay waxa uu ku uhi xadiidku haddii uu saxiix yahay duuna sanadna yahay siiqatuljasmi weeye qaala dakara rasuulullaahi facala siyaabaha weeye haddii xadiidkii uu daciif yahayna siiqatu tamriid waa in lagu wariyaa walada can innabiyi iyo ruwiya can innabiyi jaa'a siyaabaha weeye waa haddii sanadka la gooyo haddii sanadku uu joogo dee dadku waa sanad yaqaanoo macnaha meesha waxaa laga hadlayaa in dee sanadkii la garanaye dee sanadkii daciifka ahaa iyo kii saxiixa waa la kala garanaya kolkaas waaba sida bukhaari uu markaa u sheegay siiqatuljasmi ee kolkuu ka hadlaya kitaabu aladaan wa kaana bnu cumara radia allaahu tacaala canhu radia allaahu tacaala canhu laa yajcalu usbucayhi fii udunay markaa inuu saxiix yahay buu tilmaamaya qowlu bukhaari ayaa isaguna u daliila mar kale oo macnaha aynu usoo qaadan karnaa tusaale wayudkaru can bilaal annahu jacala usbuucayhi fii udunayhi taasina waxa weeye iyadana riwaayo kale uu ku muujinayo inaan saxiixayn man yuxtaju biriwaayati halkanna waxa uu ku sheegayaa bal qofka la daliishanayo riwaayadiisa ee macnaha cadlu riwaaya qofka loo yaqaano weye cadlu shahaada iyo cadlu riwaaya kala jira inkastoo dee laga yaabo in cadlu shahaaduu sii adkaado oo meelaha qaar dumarkii iyo addoommihii aanay gelin laakiin cadlu riwaaya shuruudihii uu lahaa ayuu halkan ka sheegayaa marka hore waa laba shardi oo ra'yiisiyeyn oo caama oo markaa cadaala iyo dabdi ah labadaasaa qofka markaa riwaayadiisa la xujaysanaya lagama maarmaana markaa bal qofka caadilka la yidhaahdana wuu sheegi doonaa qofka daabitka la yidhahdana wuu sheegaya waxau idhi cadluriwaaya cadlu riwaayati wadaaka muslimu mukallafu min alkhasiisi yaslamu wa in ubixawa min asakaa'iri lam yakhtalif shay-an min alkabaa'iri kadaaka laa yuqbalu ilaa man dabat masaa'ira alkhata kahiiran waalhalad بضابط اعتبرا فإنغلب وفق فضابط وإلا يجتنب هل يقبل البدعي أو لا يقبل وغير من دعا وهذا الأمثل markaa waxa uhi cadlu riwaaya qofka cadlu riwaaya lagu tilmaamayaa man yuxtaju biriwaayatihi dheh horta qofka riwaayadiisa la xujaysanayaa waa cadlu riwaayati waa ka markaa cadlu riwaayaha loo yaqaano waa raawiga caadilka ah wadaaka kaasina muslimun waa qof muslima mukallafun oo markaa la mashaqeeyo baaliqa caaqila ah waa layna sabina ahayn yaslamu min alkhasiisi waxyaabaha khasiisiyaadka yarna waa inuu ka nabadgelaya waa inuu biixa haba la banneeyo wa min asaqaa'ir wa yaslamu min asaqaa'ir waxyaabaha saqaa'irtae yaryarna waa inuu ka nabadgelaya laa lam yaqtarif xaal aanu qaadanin shay-an min alkabaa'ir shay kabaa'irta ka midana waa inaanu dhex gelin qofka intaa laga helo waxaa loo arkayaa inuu yahay cadlu riwaaya markaa qof aan caadil ahayn lama aqbalayo iyo mid majhuulul cadaala iyo mid majhuulul cayna midnaba muslim haddii layidhi qof gaala lama aqbalayo ilaa isagoo gaala inuu maqlayoo markan dambuu sii gudanaya uu muslim yahay mooyaane waaba sidii jubayr ibnu mudcim suuratu duur iyadoo nebigu maqrib uu ku akhriyay ayuu dhegaystay isaguna gaal buu ahaa markaa jubayrkaas oo asaaraa beder dadkii lagu soo qafaashay buu u socday inuu furto haddaba mukallafna waa inuu yahay qofku dee qof sebiya sebina aan ahayn isla markaana aan waallayn khasiisiyaadka waa inuu ka nabadgelayaa haba la banneeya sida sara joogoo lagu kaajo suuqoo wax lagu cuno iyo xikaayaadka mudxikoo la badiyo qofkoo dadka in badan isku daya inuu ka qosliyo saqaa'irtana waa inuu ka nabadgalaa waaba sida miisaankoo xabad iyo wixii lamida laga nuqsaamiye iyo sakiiradii yareydoo la laasima iyo waxyaabaha kabaa'irtana waa inuu waxa uhi markaa kadaaka sidoo kale laa yuqbalu lama yeelayo ilaa man qof mooyaane daabada daabid noqday qofka daabid noqday mooyaane qof kale lama yeelayo sidaana caadil waxaan ahayn loo yeelayn qof aan daabid ahayn lama yeelayo man weeye kolkaa qofkan ah daabidkana zaayala alkhataa ay alkhata'a zaayala waa qofka faaruqay alkhata'a gefka katiiran in fara badan iyo walqalada qalad iyo gef labadaba simbirirraxe iyo gef labadaba qofka ka madhnaaday inta faraha badan leh qofkaasaa waxaa loo yaqaanaa inuu yahay daabit bani aadan baynu naho khada iyo qaladbow inaga dhacaa se laakiin inay bataan unbaa la diidaya sidaa darteed buu katiiran u yidhi marka haddaba qofku kolka uu dee inta faraha badan khada iyo qaladkaba ka madhan yahay goortaa waxaa loo arkayaa inuu daabid yahay maxaa lagu garanayaa sidii lagu garanaya buu sheegay kolkaa waxa uu idhi ictabiran waxaad ku tijaabisaa bidaabidiina dadka dabdiga leh ee lagu yaqaano inay koobaan xadiidka fa in qalaba haddii uu haalib noqdo wafqun waafaqid kuwaa uu waafaqaya hadday haalib noqoto fa daabidun daabid weeye ninkaas mar hadduu culimmadaa daabidiintaa inta faraha badan waafaqayo wa ilaa haddii uu waafaqi waayo yujtanabu waa laga dheeraanayaa markaa saasaa loo garanayaa lagu tijaabinaya dabdigiina dee waa laba qaybood oo dabdu sadri iyo dabdulkitaaba inuu qofkii laabta wixii ku haysta iyo inuu qoraal ku haysto markaa haddii uu laabta ku haysto waa inuu soo xaadirsan karaa markuu doono haddii uu kitaab ku haystana waa inaan marnaba waxba laga bedelin ee kitaabkaas uu sidii uu ku soo galay u haysto marka haddana arrin kaluu ka hadlay oo waxau idhi hal yuqbalulbidciyu qofkii bidciga ahaa miyaa la yeelayaa aw laa yuqbalu mise la yeeli maayo aw hayru man mise mid baan la yeelay mid hayrkii baa la yeelayaa la aqbalayaa kaasoo dacaa ka daaciga noqday aw hayru man dacaa ka daaciga noqday hayrkii baa la yeelaya wa haada lamthalu qowlkan dambaa wanaagsan oo fiican qofka bidciga ah xadiidkiisa ma la aqbalayaa mise lama aqbalayo horta bidcadaasi marka ay tahay mid lagu gaal ka dhigaysa isaga markaa waxaa loo arkayaa inaan la aqbalaynin kalmujasima cala alqowli bitakfiiri haddii la raaco marka haddii bidcadani ay tahay mid qofkan gaal ka dhigaysa inaan la aqbalayn waa laysku waafaqsan yahay bidcadii mufasiqadahayda qofka faasiq ka dhigaysay isaga saddex qowl baa ku soo arooro saddexdiiba halkan buu ku sheegay qowlka hore waxa weeye hal yuqbalulbidciyu ma la aqbalayaa qola ahaale qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin laa yuqbalu qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin hayru man dacaa qofka aan daaciga ku ahayn bidcadiisa oo dee haddii bidcina uu yahay daacina uu yahay oo dadkii uu ugu baaqayo bidcadiisa ama xadiidkan warinaya ama uu tarwiijinayo koolkoolinayo bidcadiisa dee kama yeelayn isaguna kaasuu re sheekhu rajaxay oo wuxuu uhi wahaada alamhalu qowlkan dambe ayaa fiican qowlkaa dambaa wanaagsan oo markaas aladii calayhi maalik washaayicu can a'immati alxadiid kaasaa xaggooda ka faafa oo qowlka aad u badan ah waana waana ka uu sakhaawi sheekhiisa ka wariyay weeyaan maraatibu tacdiil aljarxu waatacdiil ayuu ka hadlayaa altacdiilu waljarxi isagoo jarxigii soo horraysiinaya markaa jarxigu waa ereyadii loo isticmaalayay qofka marka la tilmaamayo in uu yahay midaan xadii mid xadiidkiisa la qaadanaya ama uu aad u wanaagsan yahayba goortaasuu ka hadlayaa maraatibta loo isticmaala lagu dhawaaqo marka afar martabuu sheekhu inoo sheegi doonaa mid baysee qolyaha mucaasiriinta ay ku kordheeyeen oo ah in la isticmaalo eray muujinaya inuu heer sare ka taagan yahay qofkani xagga tacdiilka masuu dhigin kitaabkani kutubta kalese way dhigaan waa martabada koowaadna masalan waa iyadoo la idhaa ilayhi almuntahaa fi athabti waathiqa ninkan halka u sarreeyuu ka taagan yahay fiqanimada iyo cadhabtiga halka u sarreeyuu ka taagan yahay taa waxaa la xidhiidhayo martabada labaada tan soo socota takriiru tawhiiqin waa ereyga tawhiiqoo la celceliyo oo markaa maxay la idhaha hiqatun hiqatun ama habtun habtun xujatun xujatun waa iyadoo sidaa loo celceliyo waa martabadii markaasu labaad weeye taa aynu dusha ka soo haleeshiinay tii labaynaysa weeyaan yelihii waxaa la xidhiidhaya maa infarada wixii keli nooda oo min hiqatin wa habtin wa xujatin wayaalahaas xujadaasoo yucaddu la tirinayo haddii ereygaa hiqa ama habti ama xujo a la isticmaalo kelidii iyadoon la celcelinayn waa martabada labaad marka ta kitaabka la eego haddii kalena waa ta saddexaad marka tii aynu soo haleeshiinay lagu daro markaa waxaa la odhanayaa fulaanun hiqatun fulaanun habtun fulaanun xujatun ereygaa xujaana yucad waa lagu tirinayaa martabada labaad tuxsabu min alfaadi tacdiil ayaa lagu tirinaya wa xaafidun iyo wa daabidun iyo wa mutqinun weeyaan oo fulaanun xaafidun fulaanun daabidun fulaanun mutqinun ayaa la odhanayaa marka la tilmaamayo ninkan cadaaladiisa martabadii markaas halkaa waxaynu kaga baxnay martabadii labaad ama saddexaad baynu halkaa kaga baxnay humma tii wuxuu gelayaa iyadana afraad humma saduuqun fulaanun saduuqun baa la odhanayaa wakhiyaarun eraygaahina bayinun waa cad yahay oo waxa uu ku cad yahay in uu ka mid yahay min maraatibi atacdiil fulaanun saduuqun fulaanun khiyaarun baa la odhanayaa kadaaka sidoo kale waxaa ma'muunun ma'muun baa la odhanaya waxay odhanayaan walaa ba'sa fulaanun laa ba'sa bay odhanayaan markaa ereyadanina iyaguna min maraatibi min maraatibi atacdiil ayay iyaguna ka mid yihiin martabadii afraad buu sheekhu tilmaamay oo uu bilaabaya yeliidhaa ka bilaabaya marka tii aynu soo haleeshiinay lagu darana waa tii shanaad yelii waxaa la xidhiidhaya canhu ninkan xaggiisa rawowey ka wariyeen taasaa la xidhiidhaysa ama maxalluhu sidqu maxalluhu asidqu weeyaan bay odhanayaan jeliyun daahir buu yahay kaasi oo inuu markaas maraatibtan ka mid yahay buu daahir ku yahay laa baase markaa waxay odhanaya rawow bay odhanayaan rawow canhu maxalluhu sidqu ama waxay odhanayaan lisidqi maa huwa lisidqi maa huwa oo markaa qariibun ilayhi huwa lisidqi maada waa zaa'idaya huwa lisidqi runba u sugnaado u dhowya shaykhun wasadun ninkani waa oday dhexdhexaada bay odhanayaan wa mufridun mid gooni yeelay liwaaxidin mid gooni yeelayna laa yuqladu lagu gaf xugmin maayo oo qofka shaykhun wasadun baynu yidhahee labadan erey aan israacinin ay yidhaah shaykhun ama yidhaahdo wasadun dee labadan mid ka mida gooni yeelaan labadooda sidan isu raacin laa yuqlad lagu gaf xugmin maayo isaguna wuxuuna loo arkayaa un min maraatibi tacdiil inuu leeyi wasaalixulxadiidi martabadii afraad ama shanaad waxaa ku jira ereygaa ama israaciyo xagga dambe ku khabar wa saalixulxadiidi eraygaa iyo jayidun wa jayidun iyo xasanun wa xasanun iyo wa suwaylixun iyo wa muqaaribuhu intoo dhanba calaa sananin waddooyin bay ku sugan yihin calaa dariiqin waaxid fii kownihaa min almartabati araabica martabada afraad marka tirada sheekha leegaa ayay ku wada sugayin intaasuu eray fulaanun saalixulxadiid fulaanun jayidun fulaanun xasanun fulaanun suwaylixun fulaanun muqaarabu ee muqaaribu ama muqaarabu labadabaa la isticmaalaya martabadii waxaa ugu dambayse ku jira arjuu waxaa waxaan rajaynayaa bian laysa bihi ba'sun inaan wax dhibaato ay ku sugnay markay tacdiilinayaan bay saa odhanayaan ama waxay leeyihiin kadaa sidoo kale waxaa dheh insha alilaahu ilaahay hadduu doono la saduuqun weeyaan saduuqoo ixtidaa ama ixtidaa waxa uu markaa haada lafd ixtidaa waxa uu ku dayday ama insha inshal ilaahu eraygaa isaga ah ixtidaa waxa uu raacay la saduuq ayuu raacay oo waxay odhanayaan la saduuqun in shaa allah ama saduuqun insha ilaahu in shaa ilaahu waa intan oo dhammiba waxay ka mid yihiin martabada afraad marka intan oo dhan martabadan aynu soo sheegnay martabadan afraad macnaha marka tiradii hore la eegana shanaad xadiidkooda waxaa loo qorayaa lilictibaar in markaa dee ictibaarta uu galo markii uu sheekhu haddaba dhammeeyey maraatibu tacdiil ayaa waxa uu isu diyaarinayaa ina uu ka hadlo bal iyadana maraatib aljarxi markaasaa waxau idhi dee iyadana waxa u horraysa martabo kale oo tii u beegtoonto cagsigeeda ayuunbaa iyadana u dhigmaysa un ilayhi lmuntahaa fi lkadib marka la ydhaahdo waa martabada usoo horraynaysa waa arrin ku tusinaysa inuu ninkani xumaha kooshinka ka gaadhay beenta waa halka ay ku intihooto ama fulaanun ruknulkadib bay idhaahda waa beenta ayuu tiiruyey arrimahaasoo kale waa martabada u horraysa en wax gaadhayaa jirin xumaanta waxay idhaaheen yakdibu been buu sheegayaa kadaabun waa beenaale wadaacun waa dejiya yadacu waa dejiyaa kadaaka sidoo kale waxa a dajaalun waa xaqdabool intaasoo erayba waxa ay markaa ku jiraan iyaguna martabada labaad ama u horraysa tirada sheekha marka la eego oo iyaguna waa shan martaba taa aynu ku soo darnay marka lagu darana waa lix martabada u horraysaa dajaal bay ku joogtaa oo markii ay tacdiilin tajriixinayaanba waxay yidhahaan fulaan yakdib fulaan kadaab fulaan wadaac fulaan yadacu fulaan dajaal martabadaas waa mid martabo kaloo halkan ka bilaabo waxau idhi fasaaqidun erayga ahina waqaca filmartabati athaaniya ayuu dhacay oo waxay odhanayaan fulaan saaqidun wa haalikun fulaan haalikun bay leeyihin fulaan daahibun bay leeyihin waa nin tegey innaguba waxaynu idhaahnaa markaynu qofkaa ka kinaayoonayno xumaantiisa nin tege iga dheh uu ku talax tegay xumaha ama fulaanun fiihi nadarun bay odhanayaan fiihi nadarun fulaanun muttahamun fulaanun turika waa laga tegey fulaan ka warran bay leeyihin oo laa yuctabaru bay leeyihin laa yuctabaru lama ictibaarinaya nin laga dhagaysanaya maaha oo wixiisa laga rasaynaya laga qaadanaya ma aha waa martabadii labaad baynu weli ku jirnaa ama waxa uu odhanayaa laysa bihiqa fulaan ka warrama qad sakatuu canhu way ka aamuseen intaasoo dhammi waa martabadii labaad marka la eega xagga sheekha tiradiisan oo midhkii aynu ku soo darnay marka laga reebo tiradiisa aynu bal ku wadiya martabadii saddexaad isagoo sheegaya waxau idhi fayalii waxa la xidhiidhaya man qof baa la xidhiidhaya liraddihi celintiisa qad ahbatuu ay sugeen oo ay isku waafaqeen markaa markaa bian yuqaala waa in la yidhaahdo rudda xadiiduhu aw marduudun xadiiduhu aw radduu xadiidahu saasay odhanayaan weli martabadii baynu markaa wadnaa martabadii saddexaad baynu weli wadnaa waahin bimaratin fulaan ka warrama markaasaa waxay leeyihin waahin bimaratin mar qura mid la wada tuuray weeyaanoo loo kala hadhin mar keliya oo macnaha daciifun qowlan waaxidan laa taradudda fiihi ku noqod ma leh raggu waa ka wada tegay wey ama irmihii tuur ayaa odhanaya iska tuur wa mudarax ama waxa ay leeyihiin fulaanun mudaraxun mid la tuuray weeyaan isaguna bisiiqati ism mafcuul mudaraxu lxadiid aw daraxu xadiida way tuureen waa waslu jiddan ereyga jiddanahoo bidaciifin lala xidhiidhiyaana musطalaxu isaguna waa mid lagu heshiiyey oo ereygaa daciifa bay jiddan la xidhiidhiyana muxuu noqonayaa markaa macnihii daciifun jiddan digad u noqday ninkaas laa shaya uma maa khalaa minhaa khalaa min ixtijaajin waictibaarin musjala famunkarun du dacfi maca mudaribi waahin wadacafu walaa yuxtaju bih fiihi dacfun aw maqaalun dacifa sayicu xifdin layinun duuna khafa lidacfi maa huwa kadaa lidacfi maa huwa kadaa takalamuu fiihi walaysa bilmatini yuclamu aw alqawiyi aw xujatin aw cumdati aw laysa bilmardiyi cinda saada waxaasoo dhammaa maraatiftii ka mida weli wuu sii wadaa wuxuu idhi laa shaya baa iyana ku jirta laa shaya oo waxay yidhahdeen ka warrama fulaan markaasay yidhaahdeen dee laa shaya dee nin laa shaya layidhi nafa kuma dambayso isagana saasay ka dhigeen weeye oo waxa uu ku jiraa martabadii saddexaad markaasaa waxau idhi umma intaa kadib uma aclam waxaad ogaataa maa khalaa wixii tegey oo minhaa er intaa ka mida aynu soo sheegnay saddexdaa martabo khalaa waxa uu ka madhan yahay min ixtijaajin xujaysi la xujaysto iyo wactibaarin ictibaar loo qaato xadiid kale lagu xoojiyo musjalan dhammaanba waxaynu soo marnay xagga sheekha saddex martabo midaynu ku soo darno afraadna way jirtay afartaaba israaciyo ixtijaaj iyo ictibaarba waa ka madhan ixtijaaj waa iyadoo gaar ahaan loo qaato ictibaarkuna waa iyadoo wax kale lagu qabo ama loo fiiriyo musjalan waa ka madhay martabadii afraad buu sheegoo waxau idhi fa munkarun fa yelii waxa la xidhiidhay fadaasuu ku kala soocaya iyo umada iyo yelii fa munkarun munkar baa isaguna la xidhiidhaya fulaanun munkarun baynay ama du dacfi dacfi buu markaa u saaxiibi maca mudaribi waa mudarib lxadiid bay odhanayaan fulaanu mudarib lxadiid waahin markii hore waahin bimaratin baa ahayd iminkase waa waahin fulaanun waahin linliita weeye wadacafuu way daciifiyeen ayay odhanayaan laa yuxtaju bihi ay laa yuxtaju bixadiiii bay odhanayaan waxay odhanayaanoo kale fii fa fiihi dacfun marka iyaduna fa'daa uu ku soo daru fa fiihi yidhi waa martabadii shanaad xagga sheekha taynu ku soo darnay marka laegana waa lix oo martabana fa munkarun bay ka bilaabmaysa martabana fa yeliihi fa fiihi baan leeyahay martabadii shanaad waxa weeye fa fiihi waxaa ninkan ku sugan bay yidhaaheen markii la isweydiiye maqaal dacfun dheh fa fiihi dacfun fa fiihi maqaalun siyaabahaasay odhanayaan oo macna awdani marna waxaad odhanaysaa fiihi dacfun marna fiihi maqaalun ducifa bay yidhaaheen sayi'u xifdin bay yidhaaheen layinun bay yidhaaheen layinkaasoo duuna khafaa qarsooni la-aanteed ku sugan oo macnaha aan qarsoonayn macnaa cadduhaa min haadihi almartaba martabadan in lagu tiriyo shanaad ma qarsoona duuna khafaayin marka martabadan shanaad lagu tirinayo eraygan layina ma qarsoona duuna khafaayintu layinkay la socotaa laakiin markay isticmaalayaan layinunbay iska odhanayaan waxaa kaloo odhanayaan lidacfi maa huwa markay isweydiiyaan fulaan kayf waxay leeyihiin lidacfi maa huwa huwa qariib lidacfi waxa uu ninkani u dhowya xagga dacfiga waxay odhanayaan kadaa takalamuu fiihi way ku hadleen nin lagu murmay weyn la isku haysta ninkan walaysa bilmatiini matiin ma aha bay odhanayaan markay isweydiiyaan waaya laysa bilmatiini matiinkaasoo yuclamu loobiya alqawiyu aladii yuclam markaa yuclam dee inay iska tababay tahayna waa iska suuragal aw ilqawiyi laysa bilqawiyi maaha bay leeyihin wa xujatin laysa bixuja wa cumdatin laysa bicumda intanoo dhan laysidaa u taalla aw mase laysa bilmardiyi nin laga raali yahay maha cinda saada ragga sayidyaasha agtooda nin laga raali yahay maaha sidaasay odhanayaan saada macnaha raggaas sayidyaasha marka fannigan la eego ahlulxadiid waa tatimuun tatimatulbeyt unbuu cinda saada sayidyaasha agtooda nin laga raaliyahay maaha qad dacanuu fiihi way dhacniyeen oo waxbay ka sheegeen baa iyaduna ku jirta martabadan fulaan ka warrama bay odhanayaan say odhanayaan fiihi ikhtalafuu way isku khilaafeen waxaa kaloo odhanayaan ka warramo markaasi haddana odhanayaan tunkiru wa tacrifu tunkiru wa tacrifu markaasaa waxa uu ku yihi tunkirubaa iyadana ku jirta halkan in yudaf lahu eraygan tunkiru ah haddii loo geeyo wa tacrifu haddii loo geeyo oo markaa maxay la yidhaahdo tunkiru wa tacrifu waa labadaa eray oo meeshu marka hore waxay tunkiru wa tacrifiyo markaasuu gabayga dartii in yudaf lahu dhex geliyey laakiin markay iyagu cabirayaan waxay odhanayaan tunkiru wa tacrifu markaasuu isagu ku wanaajista oo wuxuu ku yihi tunkiru eraygaahina tiraduu ku jiraa in yudaf lahu haddii loo geeyo wa tacrifu oo iswata haddii loo geeyo halkaa waxaynu kaga baxnay maraatibtii lagu tilmaami jiray maraatibuljarxi marka sinu taxamul ayaynu halkan ka gelaynaa sinu taxamul wa sinu ladaa ayaa kala jira altaxamul waaladaa qofku marna xadiidkii wuu soo qaadaya marna wuu sii gudbinayaa marka halkan waxa uu ka sheegayaa goortii uu qofkani xadiidka soo qaadayay markaasaa waxau uhi falkhamsu shanta sannadood shanjirnimada qofkuu shanjir yahay liljumhuuri bay u sugnaatay oo jumhuurtu shanjir ha ahaaday leeyiin qofku aw fahmulkhitaabi ama khitaabka inuu fahmo iyo waraddu liljawaabi jawaabta inuu celin kara hadalkana fahmo walaakin daa kan damba assawaabu ah sawaabku waa kan dambe waxa uu ku leeyahay laba qowl baa ku sugan qofku marka uu xadiidka soo taxamulaya taxamulkaasina muctabar uu noqonayo jumhuurtu waxa ay leeyihiin waa inuu qofku shan jir yahay waxaanay deliishadeen xadiidkii maxmuud ibnu rabiic ninkii loodhan jiray bukhaari ku sugnaa saxaabiga ah uu sheegayey nebigaan ka kasay isagoo imbiyaa igu tufay wejigayga aniguna shan jir baan ah markaa xadiidkaah isagoo shan jira buu dee soo maqlay qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin waaba sida ay u badan yihiin mucaasiriintu eh sida ay u badan yihiin weeye iyaguna waxa ay leeyihiin qofkani waa in uu fahmaa hadalka lagula hadlay jawaabtana uu celin karaa ama ha ka yaraada shantan ama ha ka bato waxaa suuragala qood fadinahoo aada la yaabaysa jawaabtiisa isagoo shanta kaba yar iyo qof weyn oo da iskaba fooraro oo aan shanba waxba ku kasay markaa kaasuu rajaxo waxau idhi walaakin daa qowlkan dambaa assawaabu ah qowlkan sheegaya hadalkana inuu fahmo jawaabtana inuu celiyo markaa haddaba ta'diyadii buu ka hadlayaa gudashadii qofkuu xadiidka gudanayay markaa dabeed taas iyagoo kasii hadlaya ayaa waxay lahaayeen waqiila min bayni alximaari waalbaqar faraqa saamicun waman lafa xadar wa qiila man bayna alximaari waalbaqar faraqa saamicun waman lafa xadar qofka dameer iyo sac kala gartaa saamic baa loo arkayaa marka majliska culimmada uu yimaado oo uu xadiidkaa uu maqlay baa la odhanayaa qofka kalena fa xadara majliskaa waxaa la soo xaadiriyay ilma yaroo noocaasa ayaa la odhanayaa markaana saasay arrintu kala tahay dheh marka haddaba wuxuu ka hadlay goortii la aqbalayo waxau ihi wahuwa bal hadda damiirkaa waxaad u celisaa xadiidkii sabiguu warinayay maqbuulu mid la aqbalayo wey bishardi alxulmi markuu qaangaadhun baynu ka aqbalaynaa ka kaafirin gaal buu la mid yahay aslama ka kaafirin kama annahu yuqbalu xadiidu sida xadiidkiiba looga aqbalayo gaaf gaalkii gaalkoo aslama islaamay kabni mudcim waaba sida jubayr ibnu mudcim oo kale saxaabiga waxa uu ku leeyahay goorta sabigii laga aqbalayo xadiidka waxa weeye inuu qaangaadh noqdo gaalkii goorta laga aqbalayo xadiidka berigii hore isagoo gaala soo aqbalay marka uu islaamaa laga aqbalayaa waaba sida jubayr ibnu mudcim oo kale saxaabigaa la odhan jiray suuratu duur nebigoo akhriyaya ayuu maqlay salaad maqrib am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaa markuu marayay buu qalbigaygu dhowaaday buuhi inuu duulo markaa dabeedeen waynu ka waynu ka dhegaysanay markan dambuu islaamay taasi waa arrin sugan dheh awaluhaa ka u horeeya alawal min aqsaami taxamul ilaan kolkii hore waxau noo soo sheegay sinu taxamul da'da qofku xadiidka uu ku soo qaadi karo markaa haddaba duruqu taxamul waxa la yidhaahdaa jira oo sideeda sideeddiiba halkan uu isdabagelinayaa markaa maqaluu qofkii maqla iyo sheekhiisiiuu ku dul akriye iyo ijaasadii iyo wijaadadii iyo munaawaladii iyo kitaabadii iyo wasiyadii iyo iclaamkii intaba u istaba dhigaya markaa waa hababkii loo soo taxamulaya ama xadiidka sheekha looga soo qaadaya weeye awaluhaa ka u horeeya asimaacu maqal weeye min shaykhin laga maqlo waqul waxaad tidhaahdaa xadatanaa dheh samictu dheh amba'a erayga ana nuqila waa la soo raray isagana waa la soo naqliyey can ahlilfanni amba'anaa dheh isagana akhbaranaa dheh qaala lanaa zaydun dheh iyo washibhun washibhu daalika kaa wixii la mida falyakun ha ahaada laka adiga ictinaa'un qasad fii macrifati alisdilaaxi fatasila lilgaaya musdalixa barashadiisa iyo isdilaaxa ehelkan barashadiisa ictinaac iyo qasad u yeeho ka u horeeya duruqu taxamul uguna sarreeya uguna fiicani waxa weeyaan inuu qofku sheekhiisa ka soo maqlo taasaa ugu soo horraynaysa weeye maxaa yeelay sidaasaanay ahaayeen asxaabtu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saasay uga maqli jireen markaa ereyada la isticmaalayo qofkii sheekha ka soo maqla xadaanaa samictu ambaa amba'anaa akhbaranaa qaala lanaa ereyadaasuu isticmaalaya waad garatay taa falyakun laka adiga ha ku ahaado ictinaa'un qasad aada u qasato fannigan musdalaxaa barashadiisa athaani alqiraa'atu cala shaykh ka labaadee duruqu taxamulka ka midihi waxa weeyaan sheekhioo lagu dul akhriyo tusmaa tusamaa macnaha tusmaa shicirka dartiya waxaa lagu magacaabaa ladaa jumhuurihim jumhuurta agtooda macnaha mustalaxiyiinta ama muxadikiinta jumhuurtooda agteeda waxaa lagu magacaabaa tan beelcardi bandhig baa lagu magacaabaa qara'ta akhridayaa aw samicta maqashayaa kullun mardiyun mid waliba markaa waxa weeyaan mid laga raaliya oo markaaseen qara'ta cala shaykhi ku akhridayaa aw amase samicta dhegaysatayaa iyada oo cid kala akhriyayso kullun mardiyun markaa qara'tu iyo samictu taana waa la odhan karaa labadaa erayu raawiga isticmaala kullun mardiyun mid waliba waa mid laga raaliya markaa jumhuurta agtooda waxaa la yidhaahdaa alqira'a cala sheekh cardina waa lagu magacaabaa markuu qofkii suu gudbinayana qara'tu ayuu odhanaya hadduu ku dul akriya haddii kalena samictu ayuu odhanaya macnaha waan maqlay maaragtay idaa qara'a kayruka wa anta tasmac marka shuruudiiba haddaba ka hadlaya kolkaasaa waxau ihi washaykhu walxaala shaykhu xaafidun iyadoo sheekhuu dusha ka akhriyayu dusha ka hayo aw ilasla yaraa ama waxaabu arkayaaba sheekhii kitaabkii aw amase fiqatun yumsikuhu qof baaba kitaabkii haya bilamtiraa'in shaki la'aan saddexdaa midun bay noqonaysaa intuba waa iska jaa'is iyadiioo sheekhii uu xaafid yahay dusha ka hayo ama markaa uu kitaabkiiba eegaya iyo asalkii ama nin fiqa ah ayaa kolkaa kitaabkii haya markaasuu sheekhiina akhriyaya ama nin shiqa ah baa markaa kitaabkii akhriyaya oo sheekhiina kolkaa wuu dhegaysanayaa intuba saddexduba waa iska bannaan yihin washaykhu xaafidun awil asla yaraa ama asalkiibuu arkaya aw fiqatun yumsiku ama asalkii sheekhu nin fiqa ah hayaa sheekhuna uu akhriyaya ama fiqadaaba akhriyaya bilamtiraan shakilaan meesha waa inaan wax shakiyu joogin waxau haddaba yidhi isagoo ka hadlaya xukunkeedii iyo darajadii wahiya alqiraa'a cala sheekh cinda maalikin maalig agtiisa kaal awali ka horay la mid tahay simaacay la mid tahay waalkhulfu khilaafi tarjiixi ahaaday khulfun muctalin waa khilaaf sarreeyo wey kala rajixiddooda markii loo banbaxay imaamu maalik radia allaahu canhu isagu waxa uu leeyahay dee sida loogu maarmo qur-aankaba ka dhegaysigoo dee a markaa macallinku ardayga uga dhegaysto mar haddii dee qur-aankiiba ka dhegaysigu ku asaxaya xadiidkana ka dhegaysigu waa baaba awlaa buu leeyahay ardaydiisa oo dhanna sida uu ninkaas leeyahay la yidhaahdo mutarif toddoba iyo toban sanaan maalik la joogay oo maan arag buuhi kitaabka muwadaa isagoo cid ku dul akhriyay bal isagunbaa ka dhagaysan jirin haddaba maalik agtiisa cinda maalik kalawal bay la midta simaaci oo ka dhagaysigii iyo kudul akhriskii waa isku mid buu leeyay culimmada kale se markii ay kala rajaxayeen waa khilaaf muctaliya buu noqday oo qolyaha qaarkood waxay rajaxeen ilaa imaam maalik waa isku mid buu leeyahay simaacii bay yidhaahdeen u wanaagsan yahi qolyaha qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga yaabaa in simaaca wax ku soo gabbadaane ardayga oo ku dul akhriyaa ka roon ila sheekhu haddii uu gefo ardaygii waxaa laga yaabaa inuu jooji odhan kari waayo u ka haybaysta ama siyaabo kaleba dhacaan ama aanu garanaynba se laakiin hadduu ardaygii gefo isagoo sheekha ku dul akhriyaya sheekhii uma aamusayo dul akhriskaa wanaagsan bay leeyi adugu qolyaha qaarba mid bay rajaxeen ereyadii la isticmaalaya isagoo ka hadlaya waxau idhi markaa wal khulfu khilaafi tarjiixi ahaaday kala rajixid labadan la kala sarraysiiye khulfun muctalin waa khilaaf sarreeya ereyadii la isticmaalaya isagoo ka hadlayaa waxau idhi qara'tu erayga ah aw amase quri'a wa innii asmacu intaasaa la raacinayaa tajwiiduhu muxadidka wanaajintiisa ama raawiga ku wanaajintiisa alqiraa'a cala sheekh erayadaa uu ku wanaajiyaa muttabacun ladayhi magtooda waa la raacay oo qara'tu iyo quri'a wa innii asmacu ayuu odhanaya ereygaasina waa ereyada noocaasa alqiraa'a tusinaya qiraa'a haddii dee meeshii qira ay too sheekhii ku dul akhriyay waxa ay tahay wanaajinta markaas uu ku wanaajinayo riwaayadii waana erey markaa culimada agtooda mutabaca qara'tu aw quri'a wa innii asmacu labadaa erey oo marna qara'tu buu odhanayaa marna wuxuu leeyahy quri'a wa innii asmac tajwiiduhu raawiga wanaajintiisii uu ku wanaajiyey ereyadaas mutabacun ladayhi magtooda la raacay waaya famaa madaa haddaba waxyaabihii tegey khayra simaaci simaaca mooyaane yasxabu qiraa'atan buu la saaxiibaya wa fi simaaci erayga simaace maqalka ahoo samictu ahna madhabun baa ku sugan tan muxuu uga jeedaa iyadoo waxa uga jeedaa sow kumaynaan soo maraynin simaacii erayo dhowr ahaa oo ahaa balee ka soo bilow xadaanaa samictu amba'a amba'anaa akhbaranaa qaala lanaa erayadaas oo may ahayn erayadaasoo waxaa la isticmaalayaa qiraa'atan la socda oo maxaa la odhanayaa xadaanaa qiraa'atan samictu qiraa'atan amba'anaa qiraa'atan akhbaranaa qiraa'atan oo intaasiba yasxabu qiraa'atan buu la saaxiibaya famaa madaa waxyaabihiina dhaafay khayra simacse laakiin samictuda ka reeb oo samictu qiraa'atan ma jirayso waxa uu ku yihi haddaba waa fi simaaci madhab simaacan laftiisa in isagoo muqayada la keeno oo la yidhaahdo samictu qiraa'atan ayaa iyadana madhab baa ku sugan oo qaba sidaa macnaha meeshan simaac ma hayne waxaynu haynaa alqiraa'a cala sheekh haddaba alqiraa'a cala sheekha laftiisa ayaa erayadii simaaca loo isticmaalaya intoo loo isticmaalo ayaa qiraa'atan la raacinaya markaa jumhuurtu simaacay ka soo reebayaana samictu qiraa'atan waa inaan la odhan bay leeyihin laakiin madhab baa wa fi simaaci madhab madhabka laftiisu wuxuu leeyahy simaaci ha loo isticmaalo alqiraa'a cala sheekho ha la yidhaahdo samictu qiraa'atan sidaasaaba madhabku qabaaba wajaa'a waxaa yimid fii xadaanaa aw akhbara labadaa eray hayra muqayadin iyadoon la qaydinoo qiraa'atan la raacinin waxaa ku soo arooray khilaafuulkubaroo raggii waaweynaa khilaafkoodii baa ku soo arooray waxa uu ku leeyahay sheekh eraygan ah xadaanaa iyo eraygan ah akhbara waa tii aynu soo maraynay in loo isticmaalayo halkee simaaca markuu qofku sheekhiisa ka maqlo haddaba iyadiioo alqiraa'a cala sheekh loo isticmaalo oo intuu sheekhii ku dul akhriyay haddana uu yidhaahdo xadaanaa iyo akhbarana uu yidhaahdo oo weliba qiraa'atana la raacin oo khayru muqayad ayhiin culimmadu way isku khilaafeen ragga waawey khilaafkoodii baa kusoo arooray khilaafkaasina saddex buu noqonayaa qolyaha qaarkood waxay leeyihiin xadaanaa iyo akhbaranaa labada midnaba simaaci baa gaar u lahaaye alqiraa'a cala sheekhiyay ku bannaanaani qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya labaduba ha ku bannaanaani soo laba qowl ma aha qowl saddexaad baa wuxuu leeyahy maya akhbaranaa ha loo isticmaalo alqiraa'a cala sheekh qowl afraad baa waxa uu leeyahy raabicuhaa qowlka afraadee saddexdaa aynu sheegnay afraanaya xadaanii weeyaan oo markaa macnaha tajuusu xadaanii hayra muqayad in la isticmaalo iyadoo khayru muqayad ahoo loo isticmaalo alqiraa'a cala sheekh baa iska bannaan meeshu waa xadaanaa iyo akhbaranaa waa laba erey labadii erey baa afar qowl ku jira qowl waxa uu leeyahay xadaanaa iyo akhbaranaa labadaba alqiraa'a cala sheekh iyagoo khayru muqayadaa loo isticmaalo waa koow qowlna wuxuu leeyahay labadaba simaaca loo isticmaalay iyo aan loo isticmaalin alqiraa'a cala sheekh waa laba qowlna waxa uu leeyahay akhbaraha loo isticmaalo waa saddex raabic ahaana wuxuu leeyahay xadaanaa ha loo isticmaalo afarta qowl waa cayn haddaba waxaa wanaagsanayd buu kuleeyahay shaarixu bay siijeedka bogga siijeedka isagoo kaga hadlaya waxa wuxuuna xalliyey matnigee waxa wanaagsanayd in sheekhu uu ka daayay halkaa raabicu ahaadaa meesha saddex qowlun baa ku jire oo uu idhaahdo wastaxsanuu xadaanii in samica min shaykhihi munfaridan fatabica saasaa wanaagsanayd oo halkaa raabicu ahaadaa ka daayay meesha saddex qowlun baa ku jire kolka haddaba meeshu waxay ku wanaagsanayd buu ku leeyahay wastaxsanuu waxay wanaagsanee waxay wanaajisteen xadaanii ereygaa inuu yidhaahdo raawigii in samica min shaykhihi munfaridan hadduu sheekhiisii ka maqlay isagoo keli oon cidinla joogin fa tabicaan raacsida wain tacadada haddii uu tiroobo dad badan iyagoo sheekha ay ka maqleenna faqul waxaad tidhaahdaa xadaanaa dhe oo saasay ereyadu kala yihiin dee haddii kelida aad tahayna waxaad leedahay anigunbuu ii warramay xadaanii haddaad dad badan tihiinna xadaanaa baad odhanaysa akhbaraniiuna waa la midu akhbaranii ereygaahay liqaariin qof akhriyaya ayuu u sugnaado sheekha ku dul akhriyaya kaasoo qadcuyina la cayinay qaari akhriyaya oo iyadoo waxaa loo isticmaalaya inta faraha badaneen alqiraa'a cala sheekha akhbaranaana taquulu waad odhanaysaa in quri'a calaa shaykhin haddii sheekha lagu dul akhriyay wa anta saamicun adigoo maqlaya liman talaa qofka akhriyey meesha xadae iyo akhbaraa kala jira xadae waxaa loo isticmaalayaa simaaci akhbarana waxaa loo isticmaalayaa alqiraa'a cala sheekh haddaba xadaanii waxaa la odhanayaa marka simaacii qofka maqlaya uu yahay mid keliya xadaanaana waa markay jamaca yihiin akhbaraniina waa qof keliyihii markuu ku dul akhriyay sheekhiisa akhbaranaana waa marka lagu dul akhriyay sheekha iyadoo qofkan hadlayaana uu maqlayo waa saas wey jamacaiyo mufradku sidaa darteed waxaa wanaagsanayd buu ku leeyahay inuu yidhaahdo raabicu haalku ka yidhi wastaxsanuu meesha saddex qowlun baa ku jira markaasaa isagoo ereyadii mustalaxaadkii macnaha siyaabihii loo kala isticmaalaya isagoo inoo sheegayaa waxau idhi amba'anaa ereygaahay mustacmalun fii ijaaza ijaazaa loo isticmaalaa ijaazada inoo iman doonta marka la sheegayo wuxuuna iska yidhahdaan amba'anaa oo macnaheeda loo qaadanayo inuu qofkani uga jeedo ijaazo wal yurca ha la ilaaliyo min hayrilbayaani iyadoo waxba la caddaynin alcamalu mar haddaan waxba la caddaynayna camalka ahlulxadiidka ha la ilaaliyo oo ereyada si ay u kala dejiyaan ha loo kala sameeyo simaacii ereyaa loo isticmaalayaa alqiraa'a cala sheekh ereyaa loo isticmaalayaa ijaasadii ereyaa loo isticmaalayaa kaasi waa alcamalu waa camalka culimmadana ay leeyihin haddaba camalkooda haddee ha la ilaaliyo oo yaan alfaada laysku dhex darin si aan khalkhal u dhicin min hayrilbayaan se laakiin weeyaan haddii aan la caddaynin haddii si aad caddaynayso ereyga halkii loo yaqaanay waad ka kaxayn kartaa oo markaa waxaad odhan kartaa amba'anaa qiraa'atan ama waxaad leedahay xadaanaa ijaazatan waad ku kala kaxayn kartaa ilaa adigan raaciye wax bayaansan arrintaa wuu ka baxay oo dabeetana baabka lagu galay oo markaa sanaacaadka xadiidka ka mid a farsamooyinka la isticmaalayo waxa uu yidhi umata alfaadu shuyuukhi intaa kadib shuyuukhda erayadoodii tutabacu waa la raacayaa laa siyamaa waxaan masel lahayn oo aada u yaable maa shayga yuntasacu min kitaabin kitaabka laga soo saaraya laga soo naqlinayaa lamaba bedeli karo shuyuukhda had iyo jeer erayada xadiidka lagaga wariyo lama bedeli karo sideedaa loo raacaya samictu iyo xadaanaa iyo waxyaabay amba'anaa iyo akhbaranaa mid walba marka aad sheekhaaga ka warinayso kii uu isagu yidhi uu yindhay waa hadduu markuu sheekhiisa ka warinaya yidhi xadaanii xadaanii markuu adiguna xadaanii uuni hadduu xadaanaa yidhi xadaanaa uuni weliba haddii kitaab waxaan aad ka soo naqilaysood soo qorayso sidii ay u qornayd una qor ha takyiirininoo ha bedelin uma waa ta'niif markaa xagga lafdiga sumawna alfaadu shuyuuqi tutabacu waa la raacaya laa siyamaa waxaan masal lahaynoo sidiisa loo raaci maa shayga min kitaabin kitaab xaggii yuntasacu laga soo qorayo ee laga soo siibayo amba markaa tasniifaadka aan ku warino ama laftinimo aynu kaga soo qaadnay kollayba waa in sideeda loo daayaa haddaba dee qowl baa jiray odhanaya wuu inoo keeni doonaa wanaqlu bilmacnaa yujiizu laktaru culimmada inta faraha badani inay bannaynayaan xadiidka in macnaa lagu naqili karo oo ereyo kuwa la macnaa lagu warin karo kaa miyaan dee waa sidee kaa aynaan layska hor imanayn taasuu xalliyey markaasaa waxau uhi wa in naqul binaqli haddii aynu naqlin nidhaahno bilmacnaa macnaha ayaa la naqili karaa haddii aynu ku qowlno falaa falaa yamtanicu mamnuuc ma noqonayo in laga baydho erayadii shuyuukhda ee erayadii shuyuukhda waa laga baydhi karaa haddii aynu nidhaahno annaqlu bilmacnaa wuu bannaan yahay se laakiin waa goorma initasaawi in xasala haddii uu xasilo attasaawi sinaansho labada eray ay siman yihiin cindahu sheekha agtiisa qad xasala hadduu ku xasilo erayganaad qaadanayso iyo erayganaad ka tegaysee sheekhu lahaa sheekha agtiisa hadday isku macno bixiyaanoo lagu yaqaano dee kiisiina waad ka tegi kartaa ku kaloo la macnaana waad qaadan kartaa adigoo cuskanaya arriwaaya bilmacna se laakiin haddii aanay sinnayn sheekha agtiisa labadan eray oo ay ku kala duwan yihiin xagga isticmaalka agtiisa dee markaa ma bedeli kartid arriwaaya bilmacnaa aynu qaadannabee wain naqul binaqli bilmacnaa haddii aynu markaa macnaha nidhaahno waa la naqili karaa falaa mamnuuc noqon maayo sheekha erayadiisii in la bedelaa in itasaawi sinaansho cindahu sheekha agtiisa qad xasala haddii u xasiloo dee sheekha agtiisii ay kolkaa ku siman yihiin labada eray waxau idhi wain yakun haddii uu ka ahaado mid naasikhin mid wax qoraya samaacun maqal haddii uu xaggiisa ka ahaado fa hal yasixu ma asaxaya jaa'a fiihi waxa yimi dhexdiisa nisaacun muran iyo dood baa ku soo aroortay dheh arrimo kale oo iyaguna markaa ka mid ahun waxyaabaha culimmadu ay ka hadleenee riwaayada xadiidka ku tacalluquu ka sii hadlaya waxaa ka mid ah ninkii oo wax qoraya oo naasikha ninkii oo maalan naasikha oo wax qoraya haddii uu cid kale xadiid ka maqlo qoraalkii isagoo wata maqal uu ku daro maqalkiisaa maqalnimo mau ictibaarinayna oo haddii uu idhaahdo xadiidkaa hebel baan ka maqlay ma ka qaadanayna qolyaha qaarkood waxay leeyihin qalbigiisaa mashquulsanaa qabad ka bixi maaya maya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin haddii dee ninkan qalbigiisa uu soo jeedo oo nin labadaba isku kari kara uu yahay waa laga qaadanaya markaa waxaa tusaale inoogu filan iyada oo la fadhiyo daara qudni baa soo xaadiray majliskii ismaaciil asafaar uu lahaa daara qudnina markaa jus buu qoranayay oo markaa kitaab ku qorayay ismaaciil isagu wuu yeedhinayay markaa dadkii meesha joogay qaarkood daara qudni waxay ku idhaahdeen maqalka xadiidka aada maqashay waxba kama asaxayaan adigoo qoraya daara qudni baa waxau idhi hadda isku fahammayihin ee waan kaa faham dheerah markaasaa dabeetana daara qudni baa wuxuu idhi sheekhu imise xadiid buu yeedhiyey ninkiibaa garan waayey oo yidhi ma xafidsani daara qudni baa wuxuu idhi siddeed iyo toban xadiid ayuu sheekhu hadda wariyey ayuu iminka akhriyey oo uu yeedhiyey waa la waa la tiriyey bise siddeed iyo tobankii bay noqotay markaasaa waxau idhi xadiidkii ugu horreeyeyna matnigiisiiyo sanadkiisuba wakaa intii kalena waaba ka dabageeyey dadkii oo dhammina way la yaabay markaa isagiiyo waxna qoraya ayuu kolkaa haddana dhegaysigiisi sugnaaday markaa dee ninka sidaasoo kalea waxa qorayabe simaaciisu wuu asaxayaa bay leeyihin ninkii kalen labadaa isku karayna dee markaa iyada ma ansaxayo wain yakun haddii uu ka ahaado mid naasikhi mid wax qoraya samaacun maqal fahal yasixu ma ansaxayaa fiihi jaa-a nisaacun fiihi dood baa ku soo aroortay markaa khilaafkaasaana ku jira kadaa sidoo kale waxa ahoo iyadana khilaaf ku jiraa idaa rawaa raawin ama idaa yarwii raawin marka uu nin raawiye xadiid warinayo wa shaykhun kullima sheekhiina lala hadlo aw asraca alqaari'u ama kii wax akhriyayay baa dedejiyey qiradii aw qad haynama ama hoos buu u gunuusayba hadaloo khafiyahon la maqlay taa qudheeda khilaaf baa iyadana ku soo arooray buu ku yidhi arrimahan uu markaa ka hadlaya waxaa kaloo iyaduna ka mid noqonaysa maalan marka uu ninkii raawiga ahaa xadiidkii warinayo iyadoo sheekhiina lala hadlay washeekhu yataxadau maca alkhayr fii xaali riwaayati alxadiid sheekhani markuu dadka xadiidka u akhriyayo u sii yeedhinayo maalan waxa uu yahay mid cid la sheekaysanaya markaa ninka sheekha noocaas yacnii u sheekaysanaya ninka wax ka sii wariyay riwaayadiisu ma ansaxaysa haa iyo maya bal waa la yidhi ama ninkii qaariga ahaabaa dedejiyey oo deg deg buu markaa u akhriyey gara markaa xadguduba dee kolkaa wax ma ka warin karaan dadkii ka maqlayay mise waa maya haa iyo mayaba waa la yidhi ama ninkii qaariga ahaabaa hoos ayuu hadalkii u dhigay sidaa wax ma lagaga warin karaa iyadoo dee hadalkii qaarkii ay ka qarsoomayaan haa iyo mayaba waa layidhi intaba waa jiraan waxaynabadu waa maaragtay hadalkiibuu akhfaa sawta bixayu yakhfaa bacdu alkalaam waman yuxadid qofka haddaba xadiidkii soo warinaya waman yuxadid qofka warramaya duuna shaksi shaksi la-aanta shaksiga oo yadharu uu arkayo yadharu muuqanaya la-aanta maca amni labsi iyadoo labsi laga aamiyay faalqabuulu yunsaru aqbalid baa loo gargaaraya qofka xadiid soo warinaya iyadoo uu ka warinayo qof aan u muuqan qofkaasina hadalkiisa uu garanayo wax labsi aanay ku jirin xadiidkaa ma ka warin karaa hebel baan ka wariyey ma odhanaya inkastoonu arkaynba faalqabuulu yunsaru buu sheekhu ku yiri haa dadka hadalkiisu isma shabbahee wuu kaga warin karaa laakiin amnu labsi baa shardiya in dee laga aamin yahay meeshii wax labsi inaanu dhicin waxa u daliila buu ku leeyahay xadiidkii rasuulkuah sala allahu calayhi wasalam inna bilaalan yu'adinu bileylin fakuluu washrabuu xataa tasmacuu ta'diina bna ummi maktuum ninka bilaal la yidhaahdaa wuxuu adaamaa goor habeennimo ah iska cunoo iska cabba ilaa aa maqashaan adaanka ibnu ummi maktuum adaankiisa fa innahu amara bilictimaadi calaa sawtihi maca qaybati nebigu dadka wuxuu faray sawdka bilaal in la cuskado iyadoo dee aan laba arkayn taa macnaheedu waxa weeye sawdka bilaal baa la garanaya markaa qofkan sawdkiisa haddaad garanayso de waaba sida kaa cajalada ka hadlaya oo kale ama telefoonka oo kale waa la yska cuskanayaa kol haddaad hebel u garanayso wasaxa buuhi waa asaxay saxiix buu macnaha noqday simaaci in khasasa sheekhi hadduu dadkii cid ku gooni yeelo aw in rajacaha ama hadduu ka noqdoba wixii wariyey in lam yashuka haddii aanu shakiin wakadaa in manaca hadduu diido oo u idhaahdo anigu markaas ninkii saamic ahaa higa warinin hadduu idhahdana waa la mid halkanna wuxuu ka hadlayaa arrin kale oo dee dadka dabeecaddooda ay adag tahay xadiidka warinaya inay ka dhacdo lagaba yaabo arrintaasina waxa weeye sheekhii haddii saddex arrimood mid inuu sameeyo takhsiis iyo rujuuc iyo manci oo maalan iyadoo oo dadkii uu fara badan yahay ayaa waxa uu yidhi anigu inta kale waxba uma warin uma akhriyayee imikaba dhagaystoo hebel iyo hebel uman xadiidkayga u sheegaya qaarkaasu ku khaas yeelay in khasasada weeyaan intii kalena goobta way fadhiyaan sheekhii aanu uba ogolaanina kol hadday ka dhegaysteen isagu haba yidhaahdo afartaasumaan imika waxaygaba u sheegaya ee inta kale uma jeedo dee inta kalena way iska dhegaysanood ummadduun bay usii sheegi doonaan ila khayrka ma mancii kale haddii uu ka noqdana waa lamid wuxuu yidhi hebel hebeloo xadiidkan kuu sheega waan ka noqday imaka weligaaba ka noqo buu isna leeyay waan kaa warinu laakiin waxa shardiya in lam yashuka haddaanu shakiin waa hadduu sheekhii leeyay war shaki baa ay galay inuu sidaa ahaa iyo in kale dee taasi waa baab gooniyo waa la iska daynaya lama sii warinayo haddiise ficiltan iyo arrimo dhex maray darteed uu sheekhii yidhaahdo waan ka noqda iyadana maya lagama yeelayo waa laga sii warinaya waxaa kaloo la mid ah hadduu manciyo oo u idhaahdo soo iminka xadiidkaa iyo xadiidkaa iyo xadiidkaa kuumaan sheegin ama kitaabkaa kuumaan akhriyin haiga warinin haiga warinin ha ku sii sheekayni haddii uu yidhaahdo iyadana ka yeeli maayo dee wuu sii warin doonaa unoo sheekh buu kusii noqon doonaa ninkii daalibka ahaa saddexda arrimoodba waa simaaca saxaya weeyaan wasaxa waa asaxay buu ihi in khasasa ismaaci baa asaxay in khasasa sheekhi hadduu koox ku gooni yeelo aw in rajaca hadduu ka noqdo in lam yashuka haddaanu shakiin wakadaa sidoo kale waxaa in manaca hadduu manci u yidhaahda hayga warinin ama wuxuu idhi maa adintu laka fii riwaayatii cani inaad iga wariso kuumaan ogolaan laakiin waxaa shardiya maa lam yaqul akhda'tu aw shakaktu kamaa taqadam haddiise laakiin shaki uu meeshii jiro oo uu ka noqdo ama uu ka manciyo de iyada markaa kama sii warinayo wallaahu aclam